أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا سورة الانشقاق هذه تني سورة الانشقاق وسورة اللي راه سورة الانشقاق waxay ka mid tahay suuradaha makiga ay ku soo degay magaalada maka almukarama xilligii uu joogay nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayh suuraddu waxay ka hadli doontaa isbedelada adduunka ku dhacaya xilliga qiyaamuhu uu yimaado iyo axwaalu nnaas fii yowmi alqiyaama maalinta qiyaamuhu dadku inta ay u qaybsamayaan qaybsankaasna waxaa keenaya qofba camalkiisu siduu ahaa oo dadka waxaa qaybinaya bixasabi tafaawuti acmaalihim acmaashoodoo kala duwan ayaa dadka qaybinaya bismi illaahi araxmaani araxiim idaa wakhtigii assamaau samadu inshaqat ay dildillaacdo oo waadinat ay addeecdo samadu lirabbihaa rabbigeedna ay addeecdo oo amarkan inay dildillaacdo ah waxaa siinaya alle subxaanahu wa tacaala rabbigeedna way ku addeeci arrinkaas wa xuqat hiya samadiina lagu xaq siiyo qaadashada amarka rabbi ay qaadato addeeca rabbi amarkiisa ay addeecaysana lagu xaq siiyo la yidhaha xaqay u leedahay alla ilaah samadu inay amarka ilaahay ay addeecdo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay bacdu alawaamir amarrada qaarkood waxaa jira qofka haddii loo soo jeediyo la leeyahay amarkaasi ma habboona tusaale ahaan amarku hadduu shareecada ku khaldan yahay oo kale qofku hadduu ku amro amar shareecada ku khaldan waxaa la leeyahay xaq uma aadan lahayn inaad addeecdo qofkaas inaad addeecdo amarkaas ood dhegaysato xaq uma lihid ayaa lagu leeyahay laakiin samadu yay addeeci waa rabbigii khaaliq ahay oo yada abuuray marka sidaasaa loo leeyahay xaqayba u leedahay inay dildillaacdo oo rabbi amarkiisa ay qaadato maadaama dildillaacani uu yahay amar xagga ilaahay ka yimid subxaanahu wa tacaala waadinat lirabbihaa rabbigeedna ay addeecdo samadu wa xuqat laguna xaq siiyo inay rabbi addeecdana xaqay u leedahay la yidhaaho waa yacni rabbigii khaaliqu asamaawaati waalardi wamaa baynahum waidaa wakhtigii alardu ardada muddat ardada markii la taago oo la ballaariyo la waasiciyo maalinta qiyaamaha isbedelada dhulka ku dhacaya waxaa ka mid ah in ardada la waasicinayo buuraha iyo godadka iyo boholaha iyo waxa dhan laga baabi'inayo ilaa ay ku soo baxdo ardo mandarkeeda iyo qaabkeeduba uu ka ballaaran yahay qaabkii hore laa taraa fiiha ciwajan walaa amtaa meesha ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala buuro iyo qalqallooc iyo boholo iyo ma lahan xilligaa qiyaamaha oo wa alqad ardadu ay soo tuurto maa shaygii ay soo tuurto shaygaasoo fiiha ardada dhexdeeda ku sugnaa oo min almowta waalkunuus dadkii gudaheeda ku dhintay oo gudaheeda lagu aasay amwaaddii gudaheeda ku aasnaan jiray oo dhan bannaanka ay u soo bixiso oo lasoo nooleeyo kunuustii iyo kaydyaalkii iyo dahabkii iyo wixii gudaheeda lagu aasay oo dhan bannaanka ay soo dhigto wa alqat maa fiiha min almowta waalkunuus dadkii dhidhintay oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo nooleeyo ardadu bannaanka ay u soo tuurto wixii kayd ahaa oo iyada gudaheeda lagu qarsan jiray oo dhan bannaanka ay u soo saarto ardadu oo watakhallad ay ka marnaato mimaa fiiha wax gudaheeda ku jiroo dhan ay ka marnaato bannaanka ay soo bixiso wax gudaheeda ku aasnaanayo ama kayd ha noqdo gudaheeda ku aasnaa ama qof meyda ha noqdooo gudaheeda ku aasnaaye khaali ay noqdo gudaheedu ay bannaanaadaan oo waadinat ay addeecdo lirabbihaa rabbigeed ay addeecdo ardada wa xuqat laguna xaq siiyo oo ardada isbeddelkaa ku dhacayana waa amar xagga rabbi uga yimid xaqayna u leedahay amarkaa inay qaadato yaa ayuhaa kanow kaasoo al insaanu bini aadamka ahow innaka adigu kaadixun mid dhibtoonayaa tahay oo xiiqaya qof walboo bini aadama waxbuu ku dhibtoodaa qofka muuminka ah oo mudiica ah oo ilaahay addeecsanna wuxuu ku dhiftoonayaa takaaliifta sharciga ah iyo cibaadaadka ilaahay ku waajib yeelay ayuu naftiisa kula jihaadi si uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ridogeliyo midkan kale ee caasigaana isagana wuxuu ku dhibtoon mashaqada iyo dhibka iyo shayddaanka adeecidiisa uu adeecayo ee naftiisa uu adeecayo iyo dunuubta iyo macaasidu iyaguna howlay u baahan yihiin qof walbaaba camal uu ku jiraa qof walbaa camal uu ku jiraa ama ha noqdo camal wanaagsan ama ha noqdo camal xun yaa ayuhaa kanow kaasoo alinsaanu insaanka ahow innaka adiga kaadixun mid dhibtoonayo xiiqayaa tah qofna daacuu ku xiiqay qofna macaasiyuu ku xiiqay qof walbaa camalay haysaa un ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika ilaa rabbigaa la kulankiisa laga gaaro insaan yaho mid xiiqayoo dhibtoonayaa tahay ilaa rabbigaa aad la kulanto markaasaa natiijada iyo midhihii qof walba uu samaystay iyo midhihii uu abuurtay maalintaasuu heli qof walbaba kadxan xiiqid mid xiiqayaa tahay oo camalkaaga ku dhibtoonayo fa mulaaqiihi camalan u celinaynaa damiirka oo meesha laga fahmaayo waxaa kaloo loo celin karaa rabbi bacdulmufasiriinna waxay u celiyaan rabbi oo hadda aanu soo sheegnay fa mulaaqiihi rabbigaana mid la kulmayaa tahay ama fa mulaaqiihi camalkaagii mid la kulmayaa tahay sawaa'un kaana saalixan aw taalixa ama camal wanaagsan ha noqdo ama camal xun ha noqdo wixii rabbigaa hortiisa aad geysatay ood ku xiiqday ood ku dhibtootay ayaad la kulmi doontaa midhihiisana guran doontaa markii la xiiqo oo la dhibtoodo adduunyadan qofba howl ayay hayshaahe howl wanaagsan iyo howl xunba qofba hawsheeda markay dhammaysato rabbiga ay la kulanto sidan soo socotay dadku u kala bixi doonaan fa ammaa man qofkii qofkaasoo uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisii biyamiinihi midigtiisa kitaabka laga siiyey waa muuminkii mudiica ahaa oo ilaahay rasuulkiisa baari u ahaan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa sawfa mar dambe ayaa yuxaasabu la xisaabin doonaa muuminka kitaabka midigtiisa laga siiyey xisaaban xisaabin ayaa la xisaabin doonaa xisaabkaasoo yasiiran ay fudud waa yani waa min baabi alcardi wixii acmaaluhu sameeyey ayaa loo bandhigayo waxaa la leeyahay xasanaadkiisi yaa batay sayi'aadkiisuna way yaraayeen qof xasanaadkiisu ay bateen sayi'aadkiisuna ay yaraayeen oo xoogaa waxyaaro yaryaroo dunuubuhu ay ka dhaceen wey markaasaa camalkiisii iyo dembigii yaraayoo ka dhacdhacay ayaa loo bandhigayo waxaa leeyahay dembigaa ma samaysay haa kaa ma samaysay haa sida adduunyada aanu kuugu asturnay ayaan maantana kuu asturnay oo dembigaagii dhammaa maanta waan kuu dhaafnay maadaama xasanaadkaagii ay farabateen marka camalkiisii iyo sayi-aadkiisii xoogaa waa la baraarujinoo waa la tusi laakiin loo qaban maayo kaas way midka xisaabka yasiirka uu ku fasiray nabigeenna moxamed salawaatu ullaahi waasika tasliimaatihi calayh wayanqalibu ruuxaas muuminka ah oo kitaabkiisa midigtiisa laga siiyey wuu gadoomaa ilaa ahlihi ahalkiisuu u gadoomaa masruuran xaal uu yahay isagoo la farax geliyey waxa kitaabkiisa uu ka akhriyey oo jannadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo camalkiisa saalixa iyo ridaha ilaahay isagoo ku faraxsan ayuu ahalkiisii iyo asxaabtiisii u gadoomaa isagoo ugu bishaaraynaya waxa kitaabkiisa uu ka dhex helay wa ammaa man ruuxii ruuxaasoo uutiya kitaabahu kitaabkiisii la siiyey waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyey fa sawfa mar dambuu yadcuu u yeedhan doonaa hubuuran halaag ayuu u yeedhan doonaa midka kitaabkiisii dhabarka gadaashiisa laga siiyey waa kii caasiga ahaa oo ilaahay caasiyey oo daacada ilaahay aan ku dadaalin macaasida iyo dunuubta samayn jiray kaas maalintaas qiyaamaha markii la gaaro wuxuu u yeedhanaa hubuur hubuur bimacna alhalaag halaagaygiyo uu leeyahay yacni wuxuu tamaninaa inuu dhinto nafta laga qaado si uu uga raaxaysto cadaabka haysta iyo dhibka haysta iyo mashaakilka uu ku jiro si uu uga raaxaysto ciiddaasoo kale uu u noqdo oo waxanuuna uusan dareemin ayuu wuxuu tamaninaa hadduu iska halaagsami lahaa oo iska dhiman lahaa laa tadcu lyowma hubuuran waaxida wadcuu hubuuran kaiiran aa la leeyahay marka hal halaag ha u yeerane boqol halaag u yeero qayliyaa laleeyahay weligaa haddii qaylo ay wax kugu tarayso fa sawfa mar dambuu yadcuu u yeedhan doonaa hubuuran halaaguu u yeedhan doonaa wayaslaa wuxuuna geli doonaa saciiran naarta saciiro la yidhaahana naartaasna wuu geli doonaa acaadana allahu minhaa ilaahay naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala sababta sidaas ku kalliftay maxay tahay cadaabkaas iyo halaagaas iyo baaba'aas maxaa ku kallifay innahu ninkan shakhsigan kitaabkan laga siiyey dhinaca dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyey oo sidaa u calaacalay saciirana galay kaana wuxuu ahaan jiray fii ahlihi ahladiisa dhexdooda xaal uu ahaaday masruuran uu ahaan jiray mid la farax geliyo oo la badraamiyo assuruur hunaa bimacna albadar waalashar ayaa loola jeedaa mid la badraamiyo ahaan jira masruuran mid la badraamiyo nin kibir iyo faasheertan iyo badraamintu ay ku weyneed ayuu ahaa markuu adduunka joogayoo dhaldhalaalkii adduunyadu ku sirmay adduunyadiiuu israaciyey mid badraan ah oo kibir badan oo maaragtaay cibaadada ilaahay daacada ilaahay ka santaaga ayuu ahaan jiray innahu kaana wuxuu ahaan jiray fii ahlihi ahladiisa dhexdooda xaaluu ku sugan yahay masruuran mid la badraamiyo ayuu ahaan jiray badraanuu iska ahaan jiray wax welwel ah oo aakhiro ay ku hayn jirtay ma jirin cabsi iyo welwelba kuma taagnaynoo maalintaas uu taagan yahay waxba uma diyaarsan innahu addoonkan xun danna wuxuuba u malaynaayey anhu sha'niye lan yaxuura inuusan dib u soo laaban doonin inaan dib uusan u soo laabanaynoo ilaahay uusan la xisaabtami doonin oo qiyaama aysan jirin saasuuba u malaynayo oon lala xisaabinayno uu iska socan jiray wax fekera kuma uusan noolaan jirin balaa ka aalo iska dhaaf inuusan soo laaban doonine inna rabbahu addoonkaas rabbigiisii kaana rabbi wuxuu ahaa bihi addoonkaas basiiran mid arkaya oo u jeeda lana socda axwaashiisa iyo tillaabta meeshuu dhigayaba rabbigiisaa arki jiray oo u jeeday rabbigiisaana maanta la xisaabtamayo ilaahay wuxuu idhi subxaana falaa uqsimu waan dhaartaa bishafaqi nuurkan ku dhaartaa waa guduudka imanaya markii qoraxdu ay dhacdo qoraxdu markay dhacdo cirka meesha qoraxdu jihada ay u dhacday guduudka ka muuqanaya guduudkaasaa waxaa la yidhaha shafaq nuurkaasi iftiinkaas guduudka ahan ku dhaartaahe walleylina waan ku dhaartaa habeenkii iyo wamaa shaygii shaygaasoo wasaqa uu kulmiyey oo mugdigiisa iyo waxa mugdiga uu ku kulmiyey oo dhan ayaan ku dhaartaahe waalqamari dayxiina waan ku dhaartaahu yidhi idaa wakhtigii ittasaqa uu taam noqdo bimacnaa tamma dayixu markii iftiinkiisa uu taam noqdo oo ugu iftiinka badan yahay kaasna waan ku dhaartaahuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala latarkabunna kortaan oo kortaan dabaqan xaalad ayaad koraysaan xaaladdaasoo can tabaqin bacda tabaqin xaalad ka bacdi ah axwaal kala duduwan ayaad bini aadamow maraysaan intaasaan ku dhaartaahay maanta waxaad ku jirtaan nolol adduunyo waxaad geli doontaan geeri iyo qabri markaas kabacdi haddana waxaad geli doontaan xaalad kaloo in ilaahay idinsoo nooleeyo laydinla xisaabtamo qof walba camalkiisii la tuso hadduu wanaagsanaa iyo hadduu xumaana loo qabto wax walba oo addoonku uu sameeyey ilaahay wuxuu yidhi axwaal kala gedgedisan ayaa idin taalla bini aadam haddaad tihiin xaalado kala duduwan oo midba midda kale ay ka adag tahay qofkii u diyaargaroobay maahane ayaa idin sugaysa famaa maxay baa lahum dadka u sugnaaday oo mujrimiinta ah laa yu'minuuna xaal qur'aankan aysan rumaynaynin oo xaqan loo sheegayo aysan u dhegannugloonaynin waidaa wakhtigii quri'a calayhim lqur'aanu qur'aanka lagu akrinayana laa yasjuduuna aysan sujuudaynin qur-aanka markii lagu dul akhriyana intay qalbi jilcaan oo qur-aanku uu saameeyo aysan sujuud aysan u dhacaynin maxaa ku dhacay dad dhegannugloonaya oo qalbi jilcaya oo qur-aanku uu saameynayaba ma aha una socdo qur-aanka inay rumeeyaan oo raadkiisa ay raacaan bal iska dhaaf qur-aanka inay u sujuudaan marka lagu dul akhrinaye aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yukadibuuna wayba beeniyaanba qur-aankii iyo xaqii iyo qiyaamihii ayayba beeninayaan wallaahu ilaahayaase aclamu og bimaa shay og shaygaasoo yuucuuna ay kulminayaan waxay qalbigooda ku kulminayaan iyo waxay camal falayaan oo dhan ilaaha la socda subxaanahu wa tacaala fabashirhum dadkaas aan qur-aanka rumaynaynin ugu bishaareen nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam bicadaabin aliimin cadaab naftooda xanuunjiya ugu bishaaree iyagana oo noloshan markii noloshan siraysa dhaldhalaalkeeda ku siraysa ee adduunyadu markay dhammaato u sheeg geeridooda kabacdi inay cadaabkaas ay la kulmayaan ila aladiina kuwii maahane aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyey maahane wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan camal falay maahane lahum kuwaasi waxay iska leeyihiin ajrun ajir ajirkaasoo hayru mamnuunin mid la kala gooyo hayrkiis ah ajir aan ka kala go'aynin oo u qulqulaaya oo u shubmaaya ayay leeyihiin dadka mu'miniinta ah ee camalka wanaagsan sameeyey una diyaargaroobay xaaladaha kala duwan ee ilaahay uu sheegay inay insaanka ay sugayaan suurat lburuuj haadihi tani suurat lburuuj waa suuradda la yidhaaho suurat lburuuj suuradaha makiga ah ayay suuraddani ay ka mid tahay waxayna ka hadli doontaa inteeda badan cadaab nin boqora dad mu'miniinahoo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey cadaab nin boqore mu'miniinta uu u geystay iyo dadkii boqorkaas iyo wixii xumaatada ku adeecay waxa ilaahay uu u diyaariyey subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim wasamaa'i samadii ayaan ku dhaartaa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala samadaasoo daati alburuuji xidigaha u saaxiibka ahaa buruujka waxaa weeye manaazilu alqamari waashamsi waa lagu fasiraa meelaha qoraxda iyo dayaxu ay degaan degaan meelahaas waa lagu fasiraa buruuj waa markii yacni qoraxdu markay soconayso waxa weeye laba iyo toban burjiyaa jira laba iyo toban burjiba xilliba waxa weeye waxay ku beegan tahay saddex burji saddexdaas burji xilligan markay dhammaysato fasalka kale saddex burji oo kale haddana ku beegan tahay oo musaamato ay la samaynaya qaabili saddexdan burji marka ay fasalkan ay ku beegan tahay qoraxdu isbeddelaa imanaya ama qabow waa la geli ama kulaylaa la geli jiilaalaa la geli ama dayraa la geli ama xagaayaa la geli waxyaalahaas isbeddelkaas ku dhacaya waa musaamatada mar walbaba qoraxdu ay la degayso burji cusub burji cusub markay gashaba oy la degtaba isbeddelaa dhacay isbeddelkaas ama ha yaraado ama ha weynaado waa fasal isbeddelay fasalaa laga guuray mid cusubna waa la gudagalay kaas marka waa lagu fasiraa labiyo tobanka burji waxaa kaloo lagu fasiraa buruujka bimacna alkawaakib wanujuub xidigaha caadiga ah maxaa yeele waa jamcu burjin burjiga asal ahaan waxaa la yidhaha wax walbo weyn sarta nafteeda luqa ahaan waa la yidhaha burji sarta nafteeda caadiga saraha la dhisanayo burji waa la yidhaha waxaa kaloo la yidhaha xidiga naftiisana burji waa la yidhaha maxaa xidigu wuu weyn wuu weyn yahayoo indhaheennu markay qabanayaan waa nala yar yahay laakiin xaqiiqadiisu way weynta wasamaayo samadan ku dhaartaa samadaasoo daati lburuuji xidigaha u saaxiibka ama burjiyaalka la dego u saaxiibka labayo tobanka burji u saaxiibka ahaan ku dhaartaa walyowmi maalintiina waan ku dhaartaa yoomkaasoo almawcuudi ee la ballan qaaday oo bini aadamka loogu ballan qaaday qof walbaa camalkiisa inuu heli doono oo maalintaa qiyaamaha wa shaahidna waan ku dhaartaa midka dadka ku markhaatiga fura midka markhaatiga furana waan ku dhaartaa wa mashhuudin midka la xaadiro oo loo soo xaadiro isagana waan ku dhaartaa khilaafaad badanaa ku jira maxaa loola jeedaa shaahid iyo mashhuud mufasiriinta qaar waxay leeyihin shaahid waxaa loola jeedaa yowmu اljumuca mashhuudna waxaa loola jeedaa yowmu اlcarafa haddii marka tafsiirkaa aan qabanno macnuhu wuxuu noqon washaahidin midkii marag furaayey oo markhaatiga furaayey oo maalinta jimcuhu maadaama sayidusbuuc ay tahay oo sayidulayaam ay tahay oo maalmaha ay ugu khayr badan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khusuusiyo gaaruu siiyooo bini aadamka maalintaas jimcaha usbuuca wuxuu sameeyoo dhan ayuu ku markhaati fure maalinta qiyaamaha ilaa cumrigiisii ilaa cumrigiisii maalintaas jumcaha qofka bini aadamka wixii uu sameeyey oo dhan ayay ku markhaati furi waa khusuusiyo gaara oo maalinta jumcuhu ay dheer tahay maalmaha kale markaan qabanno tafsiirka dhahaya shaahidku waa yowmu ljumuca wa mashhuudna midka la xaadirayana waxaa loola jeedaa yowmu carafa maalinta carafo maadaama ay tahay maalinta ugu weyn maalmaha xajka oo ilaahay fadiilo gaara iyadana maalintaa uu siiyey mashhuudna waa lagu fasiraa yowmu carafa waxaa kaloo lagu fasiraa shaahidka wa shaahidin midka xaadiri doona kan xaadiraya marka muxuu yahay waa wixii qofkii yacni kurbooyin qof kasta oo waxaan leeyahay yowmu alqiyaamihii naftiisii maalintii qiyaamaha oo xaadiraysay oo imaanaysay waa lagu fasiraa mashhuudna waxaa lagu fasiraa kii la xaadirayo xawaadi yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha dhacdooyinka ku dhacaya mashhuud waa la yidhaha mid loo soo xaadirayo kan loo soo xaadirayo oo la gudageli doono waa axdaad yowmi alqiyaama dhacdooyinka iyo kurbooyinka la wajihi doono acaadana allahu minha ilaahay hanaga badbaadiye subxaanahu wa tacaala kurbooyinkaas mashhuud waa lagu fasiraa walyowmi yoomkiiyan ku dhaartaa yoomkaasoo almawcuudi la ballan qaaday wa shaahidin midka xaadiraaya waan ku dhaartaa wa mashhuudin kan loo xaadirayana waan ku dhaartaa oo maalinta qiyaamaha kurbooyinkeeda ah intaasaan ku dhaartaahe qutila waxaa lacnad lagu dilay asxaabu اlukhduudi jeexjeexyaalka asxaabtoodii annaari dabka asxaabtiisii ayaa lacnad lagu dilay naartaasoo daati اlwaquudi shiditaanka u saaxiibka ahayd oo aad loo shiday si dadka mu'miniinta ay ugu cadaabaan oo ay ugu ciqaabaan dadkii mujrimiinta ahaa ee dabkaa huriyey oo shiday qisadan asalkeedu wuxuu ahaa qisadan waxaa loo badan yahay inay ka dhacday dhulkan la yidhaaho najraan najraan boqor xukumi jiray ayaa wuxuu iska lahaan jiray nin saaxir ah oo mamlakadiisa iyo boqortooyadiisa iyo uu ugu talagalay inuu ku ilaashado sixiroolahaas sixiroolahaas markuu duqoobay oo uu gaboobay ayuu ninkii boqorka ahaa wuxuu ku yidhi waxaad ii keentaa wiil dhallinyaro ah oo sixirka aan kuu baro maadaama anugu aan gaboobay hawshanna aan ka dhacay boqorkii wuxuu u keenay wiil yaroo dhallinyaro ah wiilkaasuu saaxirku bari jiray sixirka wiilku marka saaxirka intuu u sii socdo ayuu markaas wuxuu la kulmay nin odayuhu la kulmay oo raahib ah oo diinta wax ka yaqaana ayuu la kulmay raahibkaasaa marka wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu u sheegay inuu diinta barto diinta inuu barto ayuu u sheegay oo wuxuu yidhi sixirkan iyo waxyaalahan baadilka ahe nimankan dowladdu ay ku barayaan iska dhaafe aniga diinta iga baro oo diinta aan ku baro naseexadii raahibkuu qaatay wiilkii yaraa marka labadaba waxbuu ka baranayey oo weli dhinacna uma dhicin ninkan raahibka ah oo caalimkaana waxbuu ka faa'iidaystaa sixirkiisiina wuu bartaa maalin maalmaha ka mida ayaa dariiqii ay dadku ay marayeen ayaa waxaa isku gooyey bahal aad u weyn oo ballaaran bahalaa isku jaray waddadii markaasuu wuxuu yidhi wiilkii yarka ahaa maantayaan waxaan kala ogaan inuu yahay saaxirku dhinaciisa inuu xaqu jiro ama sheekhan waxay baraya dhinaciisa in xaqu jiro maantaan kala ogaan markaasuu dhagax yar intuu qaatay uu bahalkii ku tuuray ilaahu wuxuu yidhi haddii ninkan caalimka ah ee raahibka arrinkiisa uu toosan yahay oo isagu uu xaqu la jiro ilaahu bahalkan dil saasuu ninkii bahalkii ku dhintay uu ku geeriyooday maalintaas wuxuu ogaaday sixirku inuu baadil yahay sheekhan caalimka diinta uu barahayana ay tahay xaq sidii marka wuxuu ugu sii dhegay raahibkii uu diinta ka bartaa raahibkii asagoo diinta ka baranaya ayaa waxaa garaaca ninka saaxirkuu yidhaha xaggee ku soo daahdo wuu tuhumaystay raahibkii marka caqligii u sameeyey wuxuu yidhi haddii saaxirku ku garaaco qoyskiiyaa isoo daahiyeydheh qoyskii ayaa isoo daahiyey dheh qoysku hadday ku tuhmaystaanna waxaa tidhaahaa saaxirkaa isoo daahiyey saaxirkaa isoo daahiyey wiilkii ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamooyin ayaa ilaahay ka muujiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu noqday qofkii uu taabto oo xanuunsanayaba in xanuunkii ilaahay uu ka qaadayo subxaanahu wa tacaala dadkii xataa muddo dheer indhala'aantu ay ku daahday oo qaarkood xataa indhala'aanta ku dhashay saasuu u taabtaa markaasaa ilaahay caafiya subxaanahu wa tacaala arrintiisa marka waxaa maqlay nin boqorka saaxiib la ahaan jiro indhoolaha arrintiisa maqlay wiilkan waa u yimid wuu ku tufay ilaahay uu caafiyey subxaanahu wa tacaala arrintii marka way faaftay ilaa dowladdii ay ka gaartay ninkii boqorkaa marka wuxuu yidhi waa in ninkan la soo qabto ninkiiyaa la soo qabtay waa la garaacay itusuu yidhi waxaa ku baray diintan markaasuu sheekhii tusay sheekhiyaa minshaar halkaa laga saaray madaxa ilaa laba dhinac uu kala dhacay sheekhii wiilkiina isagana waa la soo qabtay buur dheeraa la saaray allaahuma kfiniihim bimaa shi'ta wa kayfa shi'ta uu yidhi ilaahu iga kaafi waxay iga damacsan yihiin oo dilka iyo dhibaatada ah waxaad doonayso ilaahu adigu igu difaac ilaaha ka difaacay subxaana wa tacala isagoo socana ayuu iska yimid baddaa la geeyey lagu dhex tura waa ku tuureen isagoo socanayuu haddana yimaadaa mar walbaba wiilkii xigmaduu marka degay oo naftiisa dhanba waxaa uga weynay diintu inay faaftee wuxuu yidhi ma rabtaa inaad i disho fallaar soo qaado boqorow ilaahay magaciisa ku dhawaaq magaca ilaahayaan ku dilaadhe ee igu dhufo fallaarta dadkii oo dhan ayaa isugu yimid meeshii markaasu wuxuu yidhi magaca ilaahayaan ku dila fallaartiyaa ku dhacday wiilkii yaraa uu dhintay dadkii waxay yidhaaheen aamanaa birabbi alghulaam allaha sidan awooddiisaba wax ku dilaya allahaasaan annagu rumayna wixii horan ku jirnay baatilka dowladdii dhammayd iyo boqorkii iyo wuxuu ka baqayey ayaa ku dhacay oo ummaddii dhammeed iyo dadkii uu u talinayoo dhan oo dad mu'miniina noqday talo kale marka ma haye wuxuu sameeyey godad dhaadheer oo najraan uu yidhi ha laga qodo ninkii xaakimka ahaa amiirka ahaa godadkiyaa la qoday dabaa laga buuxiyey qofkii aan diintiisa ka laaban dabkaasaan ku ridi yidhi dadkii ilaahay waa sugay subxaanahu wa tacaala xaquu ku sugay oo waxay yidhaaheen diinteenna xaqaa ka laaban mayno halkaasuu marka ku daadiyey wixii mu'miniin ahoo muslimiin ahaa halkaasuu ku daadiyey ilaa mar haweenay cunug yar nuujinaysay intay godkii qarkiisa timaado isagoo yacni dabkii uu sidaa u karkarayo ay xoogaa ay cabsatay oo gadaal u degmaagtay markaasuu wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi yaa ummaah uhbutii wasbirii fa innaki cala alxaq hooyay sugnaaw oo sabar xaqad ku taagantaha dabkan u dulqaada markaasay ku boodday dabka qisadaasaa marka ilaahay nooga sheekayn subxaanahu wa tacaala qutila marka qisadan waa maadaama suuraddu ay makiyo tahay oo maka ay ku soo degtay xilliga suuraddan ay soo degayso waa xilli dadka mu'miniintu dhibaatooyin iyo cadaadis iyo cuquubo ay kala kulmaayeen ahlu maka ay kala kulmaayeen marka iyagaa loogu dhega hadli muminiinta leeyaha sabra markay suuraddu soo degayso bilaal iyo suhayb ruumi iyo dad ay leeyihiin oo kalea magaalada maka meelaha dhagaxlayda inta la dhigo oo xabadka loo jiifiyo ayaa dhagaxda mako waaweyn xabadka inta laga saaro ayaa laleeyahay gaalooba ama sidaasaad ku jiraysaa marka mu'miniintaasaa loogu dhega hadli si ay u sabraan oo ay u ogaadaan xaqa weligiis in layskula collaytami jiray oo laysku dhibi jiray si ay u ogaadaan qutila waxaa lacnad lagu dilay asxaabu lukhduudi jeexjeexyaalka asxaabteedii dadkii jeexjeexaa qoday annaari dabka asxaabtiisii lacnadaa lagu dilay lacnad ilaahayaa ku dhacday naartaasoo daati alwaquudi shiditaanka u saaxiibka ahayd oo ay shideen id wakhtiyaa lacnad lagu dilay hum ayagu calayhaa naarta dusheeda qucuudun ay ahaayeen kuwa fafadhiyey naartii dabkii dushiisay kuraas soo dhisigteen walxaalay fafadhiyeen hum ayagu calaa maa shay shaygaasoo yafcaluuna ay ku samaynayaan bilmu'miniina mu'miniinta ay ku samaynayaan shuhuudun kuwa goobjooga ay u yihiin mu'miniinta waxay ku samaynayaan inay daawadaan ay rabaan goobjoog u noqdaan waa dad arxanlaawayaal ah dadkaa gubanaya iyo qaylada yeeraysa iyo madaxaas maaragtaahay meesha ku gubanaya iyo dadkaa masaakiin oo meesha lagu holcinaayo arraaxo ay u tahay iyaga cadaawo heerka ay gaartay cadaawo heerka ay ka gaartay walxaal hum iyaguna calaa maa shaygii shaygaasoo yafcaluuna ay samaynayaan bilmu'miniina dadka mu'miniinta ay ku samaynayaan shuhuudun goobjoog ay yihiin ay xaadir ay yihiin cadaabkaas mu'miniinta ku dhacaya ayay waxay rabaan inay markaas iyagu ay ku raaxaystaan ayay dooni dadka mu'miniinta cuquubada ay ku samaynayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa naqamuu ma aysan qoonsanin kuwa dadka sidaa u ciqaabaya minhum mu'miniinta xaggooda kama qoonsanin ilaa an yu'minuu mu'miniintaasu billaahi ilaahay inay rumeeyaan maahane allahaasoo alcasiizi ee arrinkiisu qaalibka ka ahaa allahaasoo alxamiidi ee la mahdiyo allihii casiiska ahaa inay rumeeyeen oo diintii xaqa ay qaateen mooye wax kale kuma qoonsanayaan wax kalena kuma ciqaabayaan wax kalena kuma cadaawaysanayaan dembi kaley ka galeen ma jiro alladii allahaasoo lahu allahaas mulku samaawaati waalard samaawaadka iyo ardada mulkigooda uu u sugnaaday wallaahu ilaahay calaa kulli shayin shay kasta shahiidun mid ka markhaati ahu ilaahay waa u jeedaa uun waxa foolxumada ay ku kacayaan camalkoodana waa lagula xisaabtami doonaa ilaahay wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwii fatanuu lmu'miniina ragga mu'miniinta sidaa u fidneeyey waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaana fidneeyey oo dhibkaa iyo cadaabkaas geliyey uma markaa kabacdi lam yatuubuu fidnaynta ay fidnaynayaan dhibkaasna aan ka toobadkeenin falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama cadaabkii jahannamay leeyihiin walahum waxay kaley leeyihiin cadaabulxariiqi cadaabka guba ayay leeyihiin siday mu'miniinta u gubeen si ka daran oo weliba cadaabkana waa mid laga baxaya adduunyadee midaysan weligood aysan ka baxayn oo naaru jahannamo ah ayaa ilaahay ku ciqaabi doonaa subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwii aamanuu ilaahay rusushiisa rumeeyeen wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay lahum waxay iska leeyihiin jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa taxti ashjaarihaa wa qusuurihaa geedaheeda iyo saraheeda hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan daalika almadkuur midkaa la soo sheegay oo min aljannaat jannooyinkaas la soo sheegay alfawsu liibaan liibaantaasoo alkabiiru ee weyn liibaan weyntaasaa la yidhaha addunya aakhiraba qofka muuminka ah ee camalka saalixa ku mashquulsan isagaa liibaantii haysta inna badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa qofka mujrimka ah ee caasiga uu qabto la shadiidun mid adag wey qofkuu ilaahay u soo banbaxo cuquubadiisa iyo cadaabkiisa cadaabka ilaahay wuu adag yahay qabashada ilaahay way adag tahay maxaa yeelay innahu ilaahay huwa ilaahay yubdi'u ifkaan abuuristiisa asagaa bilaaba wayuciidu ifkaanna isagaa soo celiya haddana markii horena isagaa bilaabay abuurista dibna isagaa ilaahay ka soo celinaya subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahay alghafuuru alla dhaafid badan wey alwaduudu alla jacayl badan wey licibaadihi saalixiin addoommadiisa wan wanaagsan oo ilaahay baariga u ah ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala dulcarshi carshiga allaha u saaxiibka ah almajiidu alla sharaf le wey subxaanahu wa tacaala facaalun alla samayn badan wey limaa shay samayn badan shaygaasoo yuriidu ilaahay uu doonayo wuxuu doonuu ilaahay ifkaan uu ka sameeya subxaanahu wa tacaala cid ilaahay cajsi gelin karta iyo cid ilaahay muraadkiisa ka hor istaagi kartaana ma jirto hal ataaka ma kuu yimid nebiyullaahi moxamedu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiidu ljunuudi ciidamadii warkoodu ma kuu yimid ciidamadii qooqay iyo sida ilaahay u ciqaabay iyo sida ilaahay uu ficilkoodii foosha xumaa uga abaalmariyey warkaasi ma kuu yimid ciidamadu maxay ahaayeen fircawna wa hamuuda fircawn iyo heer hamuud ciidamadoodii ma kuu yimaadeen wo markay xaqa ka hor yimaadeen ilaahay ay ku caasiyeen rusushii ay ka hor yimaadeen bal sida loo ciqaabay bal iska dhaafe aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fii takdiibin beenin ayay dhexda uga jiraan oo xaqii ay beeniyaan waxaa laga dhigay beenintii inay dhexda uga jiraanoo oo madruufba ay u yihiinoo la dhexgeliyey beenintii dhinac walbaba beenintu ay ka hareeraysay wallaahu ilaahayna min waraa'ihim gadaashooda kuwa xaqa beeniyey gadaashooda muxiitun mid ka hareereeyey oo ka koobay weeyo ilaahay kama fakan karaan ilaahay waa hareereeyo awooddiisa ayuu ilaahay ku hareereeyo meelay uga fakadaan ilaahay heli maayaan subxaanahu wa tacaala bal iska dhaafe huwa kitaabkan ilaahay qur'aanun qur'aan qur'aankaasoo majiidun ee sharaf leh qur'aan sharaf badan qofkii ku dhaqmana gaarsiinaya sharaf oo ku camal fala fii lawxin loox dhexdiisuu ahaaday qur'aankani loox maxfuudaa loola jeedaa looxaasoo maxfuudin la ilaaliyo min ashayaaiini shayaadiinta iyo mujrimiintu inay wax ka bedelaan ama ay gaaraan ama ay taabtaan laga ilaaliyey loox maxfuudkaasuu ku qornaan jiray qur-aanka casiiska ah halkaasaa ilaahay ku karaameeyey halkaasuu ku qornaan jiray suuratu daariq haadihi tani suuratu daariq waa suuradda la yidhaaho suuratu daariq waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah waxayna ka hadli doontaa qaybo ka mida awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qof bini aadamka malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u wakiishay oo acmaashooda inay qoraan ilaahay uu u wakiishay subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim wasamaa'i samadan ku dhaartaahuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala wadaariqi midka guuraynayana waan ku dhaartaa samada iyo midka guuraynaya ayaan ku dhaartaahe wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxay buu addaariqu kan guuraynaya wuxuu yahay maxaad ka ogtaha kan guuraynaya macnaha loola jeedo maxaad ka ogtahay iyo waxa uu yahay annajmu huwa isagu daariqu midka guuraynaya annajmu xidig wey xidigaasoo athaaqibu ee duleelinayo bidawihi nuurkiisa iyo iftiinkiisa wax ka dhex dusaaya wey athaaqibu dusaaya oo iftiinkiisu meel walba uu gaarayu ka dhex dusayo yacni waxaa weeye xiddigan intaasoo masaafuu dhulka u jira haddana intaasoo masaafuu intuu ka soo dhex duso nuurkiisa iyo iftiinkiisu ayuu ardada soo gaaraaw marka waa xiddig oo dhan dheh ama si gaara furayahana waa lagu fasiraa furayaha waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa xidigahoo dhanba oo daariqba iska oo guuraynaya maxaa yeeley awooddoodii waa xilliga habeenkii daariq waxaa xidigaha dhan loogu fasiray waxaa weeye habeenkii weeye awooddoodu habeenkiiyay yimaadaan maalintiina ma joogaanoo lama arko in kullu nafsin intaasoo makhluuqaadan ku dhaartaa samada iyo xidigaasaan ku dhaartaahe in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kastaahi ma ahaanin lammaa ilaa calayhaa nafta dusheeda waxaa ahaaday xaafidun malakun xaafid malag xafida acmaashiisa naf kasta oo makhluuqoo ilaahay uu abuuro bini aadam ah ilaahay wuxuu dul dhigay malag acmaashiisa koontaroolayoo la socda camal wanaagsan ha ka soo fulo mid xun ha ka soo fulo malaggaasaa la daba dhigay intaasaan ku dhaaruu ilaahay maray malaggaas inuuna saaran yahay oona koontaroolayo oo acmaasheenna uu qorayo oo acmaasheenna uu xafidayo berrina nala kula xisaabtami doono uu saas ilaahay ku dhaartay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi falyandur ilinsaanu insaanku bal ha fiiriyo mima shaygee ayaa khuliqa laga abuuray bal adiga ilaahay ku caasinayee horta xaggee ka timid asalkaagii bal tabardaridaada iyo dacfigaaga meesha lagaa keenay iyo daciiftinimadaada iyo kibirkaagu isma lahan xaggee ka timid khuliqa insaanka waxaa laga abuuru yidhi alle subxaanahu wa tacaala min maa'in biyo xaggoodaa laga abuuray biyahaasoo daafiqin ee la shubo biyo la shubo oo ilmogaleenka hooyada lagu shubo biyahaasaa laga abuuray waa faacil waxaan macnaynay bimacnaa mafcuul ah maxaa yeelay ficilka dafaqa wuxuu u badan yahay mucaddo inuu noqdo inuu mucaddo noqdo oo mafcuulu bihi uu qaato saasuu u badan yahay dafaqa khuliqa waxaa laga abuuray insaankii min maa'in biyo xaggoodaa laga abuuray biyahaasoo daafiqin la shubo oo ilmogaleenka hooyada lagu shubo biyahaas dhibicdaas biyo ah ayaa laga keenay dhibicdaas biyaha iska daciifka ah oo qofku meeshay ka gaaraan ay iska mayrayso biyahaasaa lagaa keenay weye asalkaagii marka goormaad gaartay weye inaad kibirto ood isqaadqaaddo ood id ilaahay ka hor timaado subxaanahu wa tacaala oo ilaahay aad ku caasiso yakhruju biyahaasi wuu ka soo baxaa min bayni sulbi waataraa'ibi dhabarka iyo kalxamaha inta u dhaxaysuu ka soo baxaa min bayni ajzaa'i sulbi dhabarka qaybaha uu ka kooban yahay iyo wataraa'ibi kalxamaha ajsaadiis kalxamaha qaybahooda inta u dhaxaysa ayaa biyaha manidu ay ka yimaadaan oo ay ka soo baxaan marka sulbi iyo taraa'ib macaani badan iyo tafaasiir badanaa ku jira waxaa lagu fasiraa biyuhu waxay ka yimaadaan ragga dhabarkooda dumarkana waxaa manbac u ah oo meesha ay ka imanayaan oo saldhig u ah taraa'ibta taraa'ibta waxaa loola jeedaa mawdicu alqilaadati min annisaa meesha haweenku markay katiinadda xirtaan katiinaddu meesha ay ka laalaadsanayso oo halkaa xabadka ah halkaasay ka imaanayaanay soo marayaanay saldhig oo ay ka soo baxayaan waa dumarka macnahu macnaha labaad waxa weeye mid walbaaho ragga iyo dumarkuba wuxuu leeyahay sulbi iyo taraa'ib oo ragga biyahoodiina sulbiga iyo taraa'ibka labadaba way ka imanayaan dumarka biyahooduna dhabarka iyo taraa'ibkaba waa ka imaanayaana waa layidhaha wallahu aclam bixaaliha yakhruju wuxuu soo baxaa biyahaasi min bayni sulbi dhabarka ajsaadiisa min bayni ajzaa'i sulbi iyo wa taraa'ibi kalxamaha ajsaadooda biyo ka soo baxaya oo manida loola jeedo biyahaasaa laga abuuray qofka bini aadamka ah innahu ilaahay calaa rajcihi insaankaas soo celintiisa laqaadirun mid awood u lawo ilaahay wuxuu awood u leeyahay ardadan markaad ku baaba'did oo dhulkan hoostiisa lagugu aaso mar labaad sida markii horeba dhibacdaa biyaha ah ilaahay uu kaaga abuuray inuu haddana alle subxaanahu wa tacaala mar labaad uu dib kugu soo celiyo oo ilaahay uu kula xisaabtamo subxaanahu wa tacaala yowma maalinuu ilaahay soo celin karaa tublaa la faydi doono asaraa'iru waxyaalihii qarsoonaa qof walba waxbaa u qarsan qof walba wixii u qarsoonaayo ilaahay mooye cid kaloo la ogeed aysan jirin hadday xumaato ahayd hadday wanaag ahayn hadday ceebo ahayd bannaanka la soo dhigi doono wixii qalbiga ku jiray acmaashii uu dadka kala dhuuman jiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arki jiray oo ilaahay uu daalacan jiray bannaanka la soo dhigi doono wixii qarqarsoonaa oo dhan famaa lahu insaanka markii sidaa loola xisaabtamo oo la soo celiyo min quwatin awood uma sugnaanin walaa naasirin mid u hiiliyana uma sugnaanin cid markaa ilaahay kaa difaaci kartana ma lihid adiguna tabar iyo awood aad rabbi isaga difaacdo ma lihid ilaahay xisaabtankiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wasamaa'i samadan ku dhaarta samadaasoo daati rajci celcelinta u saaxiibka ahayd oo mar walbaba nicmooyinka roobka nagu celcelinaysa nicmadii roobka mar walbaba nagu soo celcelinaysa ayaan ku dhaartaa walardi ardadiina waan ku dhaartaa ardadaasoo daati sadci dilaaca u saaxiibka ahayd oo markay nabaadka noo soo dhalinayso marka ay noo soo dhalinayso beeraha ay noo soo dhalinayso ardadu waa dilaacmi markaas kabacdiyaa geedka uu soo baxa ardadaa dilaacmaysaan ku dhaartaahe innahu qur'aankani la qowlun hadal wey hadalkaasoo faslun ay faasilun bayna alxaqi waalbaadil waa qur-aan xaqa iyo baadilka kala saara intaasaan ku dhaartaahe qur-aanku waa qur-aan xaqa iyo baadilka kala saara wamaa huwa qur'aanku ma ahaanin bilhasli kaftan ma ahaanin qur-aanku kaftan iyo cayaar cayaar ma ahan waa qur-aan miisaaniyad leh waa qur-aan muggiisu uu wen yahayu innahum nimankan gaalada ah yakiiduuna way hagardaamaystaan nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam shirqoolay u dhigaan dhibaatooyinay la damacsan yihiin kaydan hagardaamin ayay rasuulka hagardaameysanayaan sala allahu calayh wasalam waakiidu annagu waan hagardaamaystaahu yidhi alle subxaanahu wa tacaala kaydan hagardaamaysi waa min baabi almushaakalati alafdiya tanaasubun fi lxuruufi wa tabaacudun fi lmacaani xagga xuruufta munaasabay iska yihiin kayd iyo kayd kaydka ilaahay loo nisbaynayo iyo kaydka makhluuqaadka loo nisbaynayo waa isku xuruuf laakiin xagga macnaha way ku kala tagsan yihiin oo way isku khilaafsan yihiin xagga macnaho kaydka ilaahay loo nisbaynayo waa bimacna almujaazaati cala alkaydi abaalmarinaa loola jeedaa kaydka iyo shirqoolka anaa ka abaalmarinaya shirqoolkooda innahum ayagu yakiiduuna way hagardaamaystaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaydan hagardaamaysi waakiidu anaa ana ka abaalmarinayo hagardaamaysanayo kaydan hagardaamayn famahhili lkaafiriina gaalada usug nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam baadilkooda ha ku socdaan maadaama xaqii ay diideen amhilhum usug oo u kaadi sidooda ha ku socdaan foolxumadooda iyo hagardaameyntooda iyo dhibkooda ha wadaan ruwaydan sugitaan bal sug iyaga arki doona caaqibata amrihim arrinkoodu meesha foosha xunu ku dambayn doono wallahu subxaanahu wa tacaala